midnimada iyo howlkarnimadu waa horumarkeenna samawade siyaad waxa uu ku dhawaaqay hadal qaaya leh oo ku saabsan sida loo tixraacayo iyo qaayaheeda bishii maarsh lixdeedii
waxaan isleeyahay marka haddii aan taasi yara hebtaataabto qolo ama ummad kastaaba oo doonaysaa meel dheer inay gaarto ama ummadeeda ay gaarsiiso meel sharaf iyo nolol fiican leh ma ay ka suurtowdaa amase dhici kartaa taariikhda sama lagu hayaa in ay weligeed ilaa maalintay mabdacaa bilowbeen ilaa maalintay gaareen dhib la-aan ku gaaraan waxay tahay jawaabtu ma jirto mana suuragelin hadda ka hor haddaynu taariikh dib u raacno wixii saan hadda ka horba u oran jiray wixii khayr leh akhriya adduunba waxay u baahan yihiin dhibaato in loo maraa marka waxa aynu doonaynaa hadday ballaaran yihiin shaki wuxuusan ku jirin waxaa dhibaataa oo ka hor imaanaysaana waa inay markaa iyaguna ballaadhaan cadowgeedu waa inuu bataa dhibaatada hor istaagaysaa waa inay badataa laakiin mar walbaba waxaa go-aanku u noqdaa sida ummadaas iyadu danteeda daafacaysa amaba hirgelinaysaa wixii iyadu ay nafteeda iyo dalkeeda la jeclay ee ay rabto ayaa mar walba adkaada taasoo aynu ku tilmaami karno abaar cudur mu'aamiraad laynagu dhisay maxaa ka soo baxay oo ay dhib oo dalka u geysteen dhibtiise garanaya in dhib jiray dhaawacay u geysteen imisaawleeka waxaanu hadda leenahay waxba kama ay tarin hore u socodka iyo ummadda soomaaliyeed wixii ay rabtay ama wadadii rabtay inay ku socoto ee mahaddeeda waxaa leh ummadda soomaaliyeed ilaa mahadda hagu gaadha ee ummadda soomaaliyeed oo garatay maanta wixii dhibkeeda ah iyo wixii danteeda ah kala karseen ummadda soomaaliyeed oo u bareereen in ay u adkaystaan dhibka ee una tooseen inay ilaalsadaan danahooda iyaga yaa mahaddaas leh iyo ilaahay